بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين waxaanu halkan ka bilaabaynaa dersigeennii soddon iyo sagaalaad ee kitaabkeennii addurar lbahiya fi ma yalzamu almukalafa min alculuumi asharciya waxaan ka soo hadlaynay jumcada fadliga ay leedahay iyo shuruudda ay leedahay iyo adiladeeda shuruuddii baa noo socotay wa sharaa'idu sixatihaa jumcada ansixiddeeda shuruudda loo xiraa sittatu ashyaaa baan dhahnay waa lix arrimood alawalu midka koobaad iqaamatuhaa jumcada oogiddeeda baa la shardiyaa xaggee laga oogayaa jumcada fii abniyatin dhismayaal dhexdeed waa in laga oogo abniya waa in meel dhisan horta jumcada laga aasaaso meelaan dhisnayn oon magaalo ahaan u dhisnayn may meeshaa marka dhisan beled iyo qarya iyo misra waa isku mid weeyaan misran kaanad ahaataya kaanad ow qaryatan ama tuulan noqotaya ow beladan misra waxaa la yidhaha magaaladii leh xaakim sharci ah iyo xaakim shuradi ah iyo aswaaq loogu talagalay mucaamalada beledna waxaa la yidhaha intaa qayb ka mid a wixii leh qaryana waxaa la yidhaha meeshan xaakim sharci ah mid boolis ah mid kaloo meel weyn oo saylad suuq midna aan lahayn tuulaa la yidhaahdaa kulligood meeshay doontaba ha noqotee afartan qofood oo joogto ah oo degaana haddii la heli karo meel dhisanna la helo magaalo dhisan jumco waa laga asaasi karaa weeyaan falaa tuqaamu jumcada lagama oogo fi saxraa'i dhulka bannaan waddanka bannaanyada ah een magaalada ahayn jumco in laga ooga ma bannaana istiqlaal walaa tabaciya ama khudbadii ama iyadiiba iyo waman yasmacuhaa masjidkii magaaladoo dhan ka baxsan oo kulligii meel baadiya iskaga yaal dhul dhisanba kuma yaallo oo musaafirku markuu magaalada ka baxo salaadda meesha ku gaabi karo kale masalan ba ku yaal asna laguma samayn karo masjidku waa inuu magaalada ku dhex jiraa weeyaan wa in kaana haba ahaado fiihaa dhulkaa bannaan khiyaamun teendhooyin teendhooyin baa masalanba ka dhisan dhulkaa bannaan may ma la ogolo weeyaan ilaa bina ma ahani jumco lagama oogi karo xaysu lam yabluquhum nnidaa min maxalli jumca qabaa'ishii deganeed magaalada madiino geesaheeda nabigu ma dhihin jumcada halkiina ku tukada ma dhihin calayhi salaatu wasalaam athaani shardiga labaad tanaa la iskaga yimid tan kulligiin fahma hadda intiinaan bal madrasada ku jirta ummadda kalena gaadhsiiya oo beenta loo sheegay gabdhaha la qalday iyo wiilasha la qalday oo la yidhi shaqada haddaad joogtiin laba laba iskugu leexda ee jumco iska tukada may kitaabka kuma qorro weeyaan laba laba iskugu leexda kuma qorro sheekh ma been baa ummadda loo sheegayaa waa kan xukunkii laba laba iskugu leexda kuma qorna athaani shardiga labaad iqaamatuhaa jumcada oogiddeeda baa la shardiyaa biarbaciina afartan lagu oogo afartankaasoo muslimiina muslimiina afartankaasoo mukallafiina ee la kallifay oo qaangaaro ah afartankaasoo axraarin xur ah afartankaasoo dukuurin niman ah afartankaasoo mustawdiniina ka waddan yeesheen bimaxalli iqaamatihaa oogiddeeda booskeeda afartankaasoo laa yadcanuuna aan guuraynin shitaa'an wakhtiga qabowga walaa sayfan wakhtiga jiidaalka ilaa lixaajatin dan inay ku kallifta mooyaane bal fiiri shardigan ilaahu khayrsii culummadu say noogu caddeeyeen athaani shardiga labaad ee ansixidda shuruudda loo xiro iqaamatuhaa jumcada in la oogaa shardi ah baa lagu yidhi biarbaciina afartan qofood afartan imaamka lagu tirinayo afartan imaamka xataa lagu tiri kara weeyaan waa sida qowlka jadiid imaam shaafici uu caddeeyey waa sidaas weeyaan afartan qofood baa la yidhi culamada qaara ka yar sheegay taqliidaan la ogol yahay leeyihiin laakiin afartankaad baa ku cad afartankaasoo weliba haddana muslimiina muslimiina baa lagu yidhi afartankaasoo mukallafiina waa afartan qofood oo muslimiina oo mukallafiina weeyaan afartankaasoo axraarin xurar a weliba dhukuurin oo haddana nimana weeyaan afartan nin oo wada xur ah oo muslimiina oo waxa weeye mukallafiina baa lagu yidhi mukallafiinahoo qaangaara a weeyaan waa inay mukallafiin ahaadaan axraarin xur ah oose addoomma noqon dhukuurin niman ah haddana dumara ku baxay weeyaan afartankaasoo mustawdiniina meesha ka waddan yeesheen waa afartan qofood oo degaan ah bimaxalli iqaamatihaa jumcada oogiddeeda booskeeda meesha laga oogayo waa inay mustawdin ku yihiin ruuxaan meesha degaan u ahayn haba ku waajibto inuu yimaade asaga lagu tirsan maayo afartankaasoo laa yadcanuuna aan safraynon guuraynin shitaa'an walaa sayfan waktiga qabowga walaa sayfan jiidaalka yacni waktiyadaasoo dhan wakti qabowga iyo wakti kulaylkaba meeshaas ka guurin maayaan dan ilaa lixaajatin dan inay ku timaado mooye tijaaro inay u baxaan siyaaro inay u baxaan dana kale inay oon ku timaado mooye yacni waa qof muqiim ah oo go'aansaday inay meesha degaan ka dhigtaan laakiin qof raba hadduu maanta sharciga qaato berri inuu magaalo kale iskaga sii guuro danu u joogaa magaaladiis inuu ku laabto ayuu rabaa dana u joogaa kitaab buu akhrisanayaa hadduu u dhammaado inuu laabto ayuu rabaa dana u joogaa qofkaas danta u jooga jumcooyinka la tukanayo waajibi ku tahay waxa ka soo tukado jumcada waajib kumaha laguma dhihin dadka waxaa iskaga qaldan qofka jumco lagaba rabo laguma dhihin jumco waa laga rabaa maadaama magaalada uu joogo wuu aadayaa jumcada waajib bay ku tahay laakiin afartanka lagu tirinayo aas-aaska jumcada ka mid maahan weeyaan shardigan baa laga waayey waxaan jeclahay inaad fahamteen intiinaanu ilaahay hana fahamsiiyo saasaa la yidhaahdaa athaalithu marka shardigaas waa shardi muhiim u ah jumcada hadda mar haddii la yidhi jumcada dadka waa inay afartan gaaraan iyo ka sii badan cadadkaasu waa taxdiidi baa la yidhi lagama yaray kara weeyaan imaamu nawowi imaamka la yidhaahdo kitaabka majmuuca la yidhaahdo wuxuu ku yidhi waxay dhaheen culummadeennu ana al a'immata ajmacuu cala ishtiraadi alcadadi a'immadu waxay isku raaceen cadad badan in la helaa shardi inay tahay waa qasab bay dhaheen cadad tawfiiq tawqiifi a maahane wax kale ku ansixi maydo wa qasabata jawaasuhaa biarbaciin jumcada waxaa ku sugnaatay oy ku ansaxday afartan qofood inay ku macnaha bannaantaha baa sugnaatay waxaa kaloo sugnaaday nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuuni usalli aniga sidaad igu aragteen oo u tukanaya u tukada nabi moxamed kama sugnaanin afartan qofood wax ka yar asagoo jumco la tukanaya ama jumco tujinaya asagoo jumco tujina ilaa nabigaa dadka tukan jiray oo imaam u noqonaya lama arkin mana soo aroorin baa la yidhi saxaabiga la yidhaahdo imaamulbayhaqi baa wuxuu warinayaa cabdullaahi bin mascuud ilaahay raadiha ka noqday wuxuu yidhi saxaabigan cabdullaahi bin mascuuda jamaca bilmadiinati wa kaanuu arbaciina rajulan dadkiibuu magaalada madiino jumco ku tukiyey cabdullaahi bin mascuud afartan bayna ahaayeen abu daa'uudka wuxuu soo warinayaa can kacab ibni maalik inuu yidhi awalu man sallaa bina aljumcata fii fii nuqayci alkhudamaat meesha la yidhaahdo ascad ibnu zuraara waa nagii hadda soo maraynay dadkii ruuxii ugu horreeye oo jumcana tujiyey magaalada madiino ascad ibnu zuraar buu ahaa oo reer macnaha ansaar ah ansaaru rasuulillah wa kunnaa arbaciin buu yidhi kacab ibnu maalik afartan qofood baana gaarayn waxaa xadiiska saxiix yeelay ibnu xibaan bayhaqi xaakim wa qaala calaa shardi muslim xaasilku waxa weeye jumcadu waa tacabudi shardiga loo xirayaana waa madluub walarbacuuna aqalu maa warada can اnabiy sala allahu alayhi wasalam afartunkuna waa wixii ugu yaraa oo nabi moxamed ka soo arooray ama jumcada ku soo arooray falaa yasixu biaqala min dalik afartan wax ka yar jumca ku ansixi maydo dadka maanta odhanaya jumcadu labo iyo saddex iyo afar baa lagu tukan karaa waxay deliishanayaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waktigii hore rasuulkeennu waxaa la yidhi khudbada iyo jumcada wuxuu daba marin jiray khudbada marka hore jumcadaa la tukanayey ka bacdina khudbadaa la akrinayay ayadda ugu dambayda suuratuljumca ka hadlaysa ayadoo maalin maalmaha ka mida nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii uu tukiyey oo khudbadii waxaan rabaa ayadoo dadkii la tukiyey khudbadiina nabigu kabacdi gadaal uu ka akrinayo ayaa magaalada madiina waxaa soo galay oo yimid safar baa yimid baa la yidhi aada loo sugayey markaas bay dadkii safarkii u yaaceen asxaabtii safarkii bay aadeen waxaa nabiga ku soo hartay toban iyo laba qofood laba saxaabi marka waxaa la yidhaahdaa hadde maxaa taa macnaha sow noqon ma karto khudbadiiyo macnaha cadadkii oo yaraaday waxaa la yidhaahdaa fa ina dalika kaana minhum wa huwa fi lkhudba markaas nabigu salaada kuma jirine horta wuxuu ku jiray waa khudbadii khudbaduna afartan bay u baahanta nafteedu midda kale caaduu can qurbin wa adrakuu arkaana alkhudbati maca isla markiiba hore ka soo laabteen oy afartankii soo kamnileen baa la yidhi waxaa kaloo la yidhaahdaa waxaa dhici karta cadadkan intaan la waajibin ka hor bay arrinkaani dhacday marka cadadkan khudbada marka la bilaabo ilaa salaada laga dhammeeyo waa shardi inaan afartankaa laga yaraanin afartankaa qofood weliba waxaa shardi ah horta jumcada waa in lagu tukada waxa weeye jamaaco jamaacaduna waa inay intaa soo gaarta baa la yidhi waxaa kaloo shardi ah baa la yidhaahdaa afartankan qofood inay wada mustawdin ahaadaan weeyaan oo jumcadu ku guntamaysa weeye waa inay mustawdin ahaadaan baa la yidhi oo degaan meesha ku ah dad degaan meesha ku ah waa inay noqdaan weeyaan yacni shuruuddaasaa loo loo xirayaa matniga anaan kusii soconaynaa marka shuruuddaasaa loo xiraya mustawdiniin waxaan gelaynaa shardiga saddexaad athaalisu shardiga saddexaad wuquucaha jumcada dhiciddeedaa la shardiyaa fii waqti duhri duhurka waktigiisa ay dhacdo jumcada marka la tukanayo waa goorma waa inta duhurka waktiga la tukadaa iyada la tukadaa duhurna bedel kama aha ee waa salaad mustaqila weeyaan oo sideeda ilaahay u jideeyey marka waktiga duhurka jumcadu waa inay dhacdo yacni waqtu duhur waa in lala yimaado weeyaan waktigii duhurka la tukanayey waa in booskaa lagu aadiya baa la yidhi araabicu shardiga afaraad wuquucuhaa jumcada dhiciddeedaa la shardiyaa jamaacatan jamaaco ay ku dhacdo fi ragcati aluulaa ragcada koobaad ragcada koobaad in lagu tukado jamaaca waa shardi laakiin ragcada labaad qof walbaahi gooni waa u tukan karaa ragcada labaad weeyaan fi ragca thaniya falow jamaacatan falow salluu jamaaca fi ragca ulaa wanawow lmufaaraqata fi thaaniya hadday ragcada labaad imaam ka goostaan oo kale keli u tukadaan waa la ogol yaha weeye oo munfaridiin ay u dhammaystirtaan alkhaamisu shardiga shanaad allaa yasbiqahaa jumcada waa inaysan ka hormarin walaa yuqaarinahaa uusanan la xiriirsanin bitaxarumin xidhashada waa inaysan uga hormarin kulana xiriirsan jumcatun ukhraa jumco kale bimaxalli iqaamatiha oogiddeeda booska bimaxalli iqaamatiha oogiddeeda booskeeda waa inaan jumco kale kula xiriirsan ugana hormarin taxarumka iyo xidhashada ilaa in casura inuu cuslaado mooyee ijtimaacu nnaasi dadka kulmidooda bimakaanin ay ku kulmaan makaankaasoo waaxidin kelige ah meeshaan maxaa looga jeedaa dadkii hal meel wada jooga waa inay kulligood isku yimaadiinoo jumcada hal meel ku oogaan jumcadan hal masjid baa la iskugu imaanaya halkaa meel oo lagu tukanayo marka salaada la xidhanayo takbiirta taxarumka waa inaan jumco kale ka hormarin an laa yasbiqaha oo takbiirta loogala hormarin waa inaan mid kale la xiriirsanin oon hal mar allahu akbar la wada dhihin labadooda maxalkaas lagu oogayo ilaa dadka in hal meel isu keeni waayo mooye dadku hadday badan yihiin oon hal masjid wada qaadin kan labaad laba qaadi weyday meel kale haddana laga asaaso mid saddexaad laakiin ayadiioo hal mid bannaan yahay hal mid ku wada filan yahay haddii mid labaad la asaaso oo mid saddexaad la asaaso oo hal meelna la iskugu imaan karo wax kala mancinaa jirinin jumcadiisu midkay hormarto masaajidda ayaa sax ah oo takbiirta la hormaro allahu akbarta la hormara inta dambayda jumcadoodu ma jirta weeyaan dalkeenna waa aragta xaafad walba dhowrka xaba laga dhisay qaaraa iska bannaan oo afartan qofood joogaan qaaraa dadkii bannaayada ku tukanayaan jumcooyinku saas ma ahan waxaa la rabaa adoo meel heli kara inaadan meel kale aadan macnaha waxa weeye la iska bilaabin weeyaan maxaa yaele shardigan baa dhib keenaya mar walboo jumco aad tukatana waxaa dhici karta in jumcadaadii khatar ku dhacda iyo duhurna waa la tukadaabay culammadu dheheen markii jumcada laga baxo weeyaan dadaal intay ka qabaan asaadisu shardiga lixaad taqadumu khudbatayni laba khudba horumaridood baa la shardiyaa laba khudba inay hormaraan oo jumcada ay ka hormaraan ayaa la shardiyaa weeyaan taqadumu khudbatayni fiiri asaadisu yacni waxa weeye shardiga lixaad taqadumu khudbatayni laba khudbo horumaridood baa la shardiyaa calaa salaatihaa jumcada salaadeeda ay ka hormaraan jumcada salaadeeda waa in laga hormariyo laba khudbo laba khudbaa shardi in laga hormariyo oo intaan salaadii la tukanin ka hor laba khudbo arkaantoodii dhammaystirata la sameeyo waa labadii khudbo hadda waxa weeye wa kaanataa fi sadri lislaam weeyaan macnaha waa la hormariya hadda waa la daba mariyaa wey wa arkaanu lkhudbatayni labada khudba arkaantoodu khamsatun shan weeye xamdullaahi ilaahay mahdintiisaa la shardiyaa fiihimaa labada khudbaba waa in ilaahay lagu mahdiyo waasalaatu cala annabiyi nabiga waa in lagu salliyo sala allahu alayhi sala allahu calayhi wasalama nabi muxamed naxariis iyo badbaado allahu siyaadiye fiihimaa labada khudbaba nabiga waa in lagula salliyo calayhi salaatu wasalaam waalwasiyatu dardaarmid baa rugniga saddexaad dardaarmid weeye bitaqwaa alla ka cabsi laysku dardaarmo fiihimaa labada khudbaba khudbada hore iyo midda dambe mid kasta waa in laysku dardaarmo ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala rugniga saddexaad kaas weeyaan khudbo walba waxaa ku jiraa lagu yidhi ilaahay in lagu mahdiyo oo nabi moxamed lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam oo alla ka cabsiga laysku dardaarmo khudbadana laguma akriyo ingiriis laguma akriyo soomaali laguma akriyo swedish laguma akriyo luqad kale nabi moxamed wuxuu ku akri jiray carabi khudbada calayhi salaatu wasalaam hadda maanta waxaa badatay khudbooyinkii oo dhanba dad baa xoola ku dhex yaboohinayaba khudbada hore markay dhammeeyaan bay xoola usoo jeesanaya inay aruuriyaan war khudbaa lagu jiraa salaad baaba lama hadli karaaba lagu yidhi khudbada inta lagu jiro adugu xataa qof lama hadli kartid xadiista nabiga waa la diiday calayhi salaatu wasalaam wax kale in lagu mashquulo khudbada un baa la dhegaysanaya marka waxaasoo dhan inta laga gudbo waa in loo soo jeesto hadyigii wanaagsanaa ee nabi moxamed lagala haray calayhi salaatu wasalaam labada khudbo mid walbaba alla kacabsi waa in la isku dardaarmo rugniga afraad wa qiraa'atu aayatin aayad in la akriyo weeye rugniga afraad aayaddaasoo mufhimatin dadka macno fahamsiinaysa fii ixdaahumaa labada khudbo middood in lagu akriyo waa waajib wa kownuhaa aayadda ahaanteeda fil uulaa khudbada hore ay noqoto ayaa owlaa habboonaasho badan weeyaan horta aayad macno dadka fahamsiinaysa waa in la akriyo aayaddaa weliba in khudbada hore lagu dhex akriyo ayaa fiican weliba hadda aayad mufhima marka lagu leeyahay macnaha looga jeedaa waxa weeye aayad dadka macno fahamsiinaysa baa lagu yidhi oo macno maqsuuda wacd iyo waciid aayadda hadduu akriyo la yidhaha huma nadara khudbada ku ansixi maydo keligeed maxaa yeelay hadda macno ka macno macnaha waxa weeye macno way leedahay laakiin macnihii laga rabay ma fahamsiinaysa weeyaan rugniga ugu dambeeya khudba khudbataynka waducaau duca duca weeye lilmu'miniina nimanka mu'miniinta loo duceeyo waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadkana loo duceeyo fi thaaniyati khudbada labaad dhexdeeda loogu duceeyo weeyaan rugniga shanaad ee khudbataynku wuxuu noqonayaa kan ugu dambeeya waa duco weliba ducadaas waa ukhrawi laa bidunawi baa la yidhaahdaa waa duca ukhrawiya weeyaan waxaa loo ducaynayaa nimanka mu'miniinta ah iyo gabdhaha mu'minaadka ah gaar ahaan kuwa xaadirka ah weeyaan ama cumuum baa loogu ducaynayaa ducadaasuu u ducaynayaa weeyaan marka khudbataynku waxay leeyihiin arkaantaa shuruuddoodii matnigu ma sheegin shuruuddooda waxaa ka mid ah labada khudbo qofku istaagga waa inuu ku akriyo hadduu awoodo waa inay carabi noqdaan carabi safiinaha xataa waa ku soo marnay laguma akriyo luqad kale af carabi baa lagu akriyaa waa in ay macnaha noqdaan baa la yidhi bacda zawaal waktigoodu labada khudba inta udhexayda waa inuu fadhiisto afartanka qofood waa inuu maqashiiyo waa inuu xidhiiriyo khudbataynka waa in labada khudbo iyo macnaha salaada la xidhiiriyo qofka akrina waa inuu xadahayn ka daahir yahay nijaasna daahir ka yahay cawradiisa waa inuu asturo waa in uu macnaha kuwa salaada ka hormariyo shuruuddaasoo dhan ayaa loo shardiyaa weeyaan marka dadka ummadda tukinaya oo khudbooyinka u akrinaya cilmiga inay akhristaan baa muhiima imaam aan cilmi lahayn ama khadiib aan cilmi lahayn oo waxa uu samaynayaba khalkhaldaya in uu yidhaah dadka dhan baan hoggaankoodii qabanayaa taa lama la ogolo weeyaan dadka jumcada marka laga hadlayo lix qaybood baa loo qaybiyaa lixdii qaybood baan ka hadlaynaa waa ka faslun annaasu dadku filjumcati xaalay ahaadeen sittatu aqsaamin lix qaybood weeyaan waajibidda iyo inciqaadka ansixidda wujuudan wa cadaman waxaa loo qaybiyaa dadka jumcada marka la fiirinayo lix qaybood baa loo qaybiyaa awaluhaa lixdaa midka ugu horreeya man qof weeye kan ugu horreeya lixdaa qaybood man qof weeye baa lagu yidhi tajibu jumcadu ay ku waajibayso calayhi korkiisa waa qof ay jumcadu ku waajibayso wa tancaqidu bihi ayna ku guntamayso afartanka lagu tirsanayo wa tasixu minhu ayna ka ansaxaysa weeyaan qofka jumcadu ku waajibto ka ansaxdo afartanka lagu tirnaa muxuu yahay waa inaad kitaabka fiiriso wa huwa kaasu almukallafu dhakaru lxuru lmustaydinu mustawdinu wa huwa ruuxa jumca ku waajibayso ka ansaxayso ku guntamayso almukallafu waa qof la mashaqeeyey oo qaangaara weeyaan kaasoo addakaru nin ah alxuru haddana xur ah almustawdinu ee meesha ka degaan yeeshay oo wax cudurdaara aan lahayn weeyaan haaniihaa qismiga labaad man qof weeye tajibu calayhi jumcadu ay ku waajibayso walaa tancaqidu bih kuna guntami mayso wa tasixu minhu jumcadu way ka ansaxe xaggiisa waa qof hadduu tukado waa ka ansaxe waajibna way ku tahay laakiin afartanka lagu tirin maayo وهو كاس المقيم وقفك مقيم كماشا كنا قادي مقيم كاس غير المستوطن مد وضن يا شي غير كيه ماشا مستوطن كما ها وقدد كان ربع هدي شرعي هلان برينا يسكب حامبا يقفك علم برشادة اوتشوغا او كلا مثلا مستوطن ماها qofkaasi waxa weeye jimcadu waajib bay ku tahay wayna ka ansixi laakiin afartanka lagu tirin maayo waman baa lamida samica maqlay nidaa'a aljumcati jumcada aadaankeeda walxaal huwa asagu laysa bimaxallihaa booskeeda uusan ku sugnayn kaana waa la mid aadaankii jumcaduu maqlayaa laakiin ma degana magaalada laakiin aadaankii iyo samaacadihii iyo codkoodii dheeraay ayaa gaarsiinaya oo uu maqlayaa weeye qofkaasoo kale isagana waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye waxaa la yidhaahdaa jumcadu asagana macnaha waa waa ku waajib waana ka ansixi laakiin afartanka lagu tirin maayo maxaa yale meeshii ma deganaba waa inuu meesha yimaado laakiin afartanka lagu tirin maayo waxaan gelaynaa qismiga saddexaad thaalisuhaa qismiga saddexaad man qof weeye tajibu calayhi jumcadu ay ku waajibayso walaa tancaqidu bihi laakiin aysan ku guntamaynin afartanka lagu tirin maayo walaa tasixu minhu kana ansixi maydo wa huwa kaasu almurtaddu ilahan ka meengalnay waa qofka ridooboo diinta islaamka ka baxay fatajibu calayhi qofkaa jumcadu waajib bay ku noqonaysaa oo say waajib ugu noqonee waaba gaale bimacnaa annanaa annagu naquulu lahu waxaanu leenahay war ilaahay ka cabso waad gaalowdaye aslim hadda soo islaam oo markaad muslimto wasalli ljumcata jumcada tuko adoo muslima sidaasay jumcadu waajib ugu noqonaysaa inuu hadda diinta usoo laabtaa laga rabaa ilahay u tooba keeno ee jumcada ou tukado laakiin isagoo gaal ah jumca afartan lagu tirin maayo isagoo gaala hadduu tukadana ka ansixi maydo wa ilaa hadduu soo muslimi waayo ee jumcan tukana uu yidhaahdo gaalkii murtadka ahaa falaa tasixu minhu jumcadu ka ansixi maydo walaa tancaqidu bihi kuna guntami mayso oo afartanka lagu tirin maayo wa huwa isaguna baaqin wuxuu baaqi ku yahay bixaalihi gaalnimadiisi iyo xaalkiisii raabicuhaa qismiga afaraad man qof weeye laa tajibu calayhi jumcadu aysan dushiisa waajibba ku ahayn walaa tancaqidu bihi aysanna ku guntamayn oon afartanka lagu tirinaynin walaa tasixu minhu aysanna ka ansixaynin oo yuu yahay midkaas waa mid balaayo ku dhacday maalanba gaal hadduu yahay wa huwa kaasu alkaafiru lasliyu waa gaalkii asliga ahaa oon weligii diinta soo gelin jumca ka ansixi maydo ku waajibi mayso ku guntami mayso waxaa ku xuguna oon asna jumca ka ansixayn ku guntamayn kana ansixaynin wa kayru lmumayisi canuga mumayiska ah kayrkii waa ruuxi aan tamyiiska lahayn oo min sabiyin saqiirkii yaraa laba jirkii saddex jirkii wa majnuunin qofkii waalnaa wa muqma calayhi qofkii la miir daboolay wa sakraana midkii daandaan sarqaansanaa oo macnaha wareersanaa dhacdhacayay inda cinda cadami tacadii gaboodfal markii la waayo agteeda weeyaan ruuxaan asaga ma tacadin waalidan sabab uma noqonin cudur baa iskaga dhacayo sidaasuu u noqday qof daandaan ah oo iska dhacdhacayo dhibaataysan weeyaan waalida iskuma keenin kan waalan midka muqmaa calayhiga mirdaboolka iskuma keenin kan sakraankaa tacaddiga asagu ma samaynin cinda cadami tacadii fi halaaa saddexdaba weeyaan ruuxaa waalan muqmaa calayhiga sakraanka iyo saqiirkaan aan tamyiiska gaadhin iyo gaalkaas kulli isku xugun baa laga dhigayo yacni isku xugun waxaa looga jeedaa jumcadu ka ansixi maydo kulligood ku guntami mayso afartanka lagu tirin maayo kuna waajibi mayso laakiin gaalka isaga waa loo cadaabayaa asliga ah khaamisuhaa qaybka shanaad dadka marka la qaybinayo jumcada xaalkeeda man qof weeye laa tajibu calayhi jumcadu aysan ku waajibaynin walaa tancaqidu bihi aysanna ku guntabayn afartanka lagu tirin maayo wa tasixu minhu laakiin way ka ansixi kar wa huwa kaasu asabiyu waa saqiirkii almumayisu ee wax kala soocayo canuga xadu tamyiiska gaadhay oo nabigu uu yidhi salaada ha la amro ilmaha markuu yidhi weeye calayhi salaatu wasalaam salaada jumcada la faraya way ka ansixe laakiin waajib kuma aha kuna guntami mayso wa raqiiqu addoonkii weeye waa ku-xugun wa kayru dakari ninkii kayrkii weeye oo min nisaa'in dumarkii ah dumarkaoo kaleeto hadday jumcada tukadaan waa ka ansixi laakiin waajib kuma aha afarta kana lagu tirin maayo wa khunaatha labeebshihii oo kale weeye walmusaafiru weeye ruuxa musaafirka ah oo meesha degaanka ku ahayn musaafirkii muqiim ilaa maahane saadisuhaa qaybta lixaad ee ugu dambayda aqsaamtii man qof weeye laa tajibu calayh jumcadu aysan ku waajibaynin wa tancaqidu bihi aysan ku guntamayso afartanka lagu tirinayo wa tasixu minhu xaggiisana jumcadu ay ka ansaxayso wa huwa almariidu waa qofkii jiranaay oo xanuunsanay weeye masalanba waa qofkii xanuunsanay weeyaan mariidkii oo jumcada inuu yimaado ku adkeed markaabuu macnaha waxa weeye xanuunsan yahe ta isi soo dhibay buu meesha yimid waajib bay ku tahay waa ku waxaan rabaa waajib ku maaha laakiin afartanka waa lagu tirnaa waana ka ansixa weeyaan iyo wa naxwuhu mariidkaa wixii lamid ah oo maxaa lamid noqon kara oo min kulli man qof dhammaantii ah lahu cudrun cudur oo u sugnaaday qof walba oo acdaartii jamaacada looga tegi karay ay u sugnaatay sida roobkii badnaa iyo baahidii iyo haraadkii iyo yacni waxa weeye mudaafacatu xadasin iyo indala-aantii iyo dadkii jamaacada ka maqnaa karay oo acdaarta jamcada iyo jamaacaadka looga maqnaado haystay hadday intaysi soo dhibaan yimaadiin jumcadu waa ka ansixe afartanka waa lagu tiri karaa laakiin waajib kuma aha halkaas waxaa noogu dhammaaday axkaamtii iyo fasalkii ka hadlayay jumcada ilaahay jumcada kuwa tukada oo ilaahay ka aqbalo rabbi ha nagu daro saacatul ijaabadeeda ilaahay hana siiyo kitaabkana ilaahay ha noo fududeeyo halkaas waxaa noogu dhammaaday darsigeennii afartan iyo waxa weeye sagaalaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya wallahu waliyu tawfiiq waxaa noogu xigi doona oo aan biri qaadan doonaa insha allah darsiga ka hadlaya safarka salaadaha safarka lagu sameeyo jamcu taqdiimka iyo jamcu ta'khiirka iyo marka insha allahu asagana aan ka faa'iidaysano maxaa yeelay maalin walba waa arag safar baa lagu jiraa axkaamtii haddaan la oqoonin iyo wixii ka dhalan lahay sidee salaadihii loo tukanayaa hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu